Wasiirka Wasaaradda Biyaha iyo Tamarta Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Xuseen Baraki oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in wasaaradda ay wado mashaariic badan oo lagu horumarinayo adeegyada bulshada deegaanada Jubbaland kuwaas oo muhiim u ah dadka reer Jubbaland waxauna sheegay in meel wanaagsan ay marayaan mashaariicda qaarkood halka kuwo kalena ay gabagabo ku dhow yihiin wasaaraddan waxay kaga duwan tahay wasaaradaha kale waa wasaarad halbowle ah oo programyada ay ka shaqeysa iyo mandate-ka wasaaraddu waa wax ku saabsiisan biyaha iyo tamarta labaduba hadda waayadan dambe waxay aasaasi u noqdeen noloshii biniaadanka waad garan kartaa biyo la-aan meelay ka jirta inaysan nololba ka jirin waayadan dambena dee korontadu waxay noqotay qeyb ka mid ah waxyaalaha aasaasiga ah biyihii laftirkooda in lasoo saaro korontay u baahantay marka laba shay oo isku xiran weeye laba shay oo inta badan galay gacan private ah kambaniyaal ayaa dalkan soo waday kaalin weyn oo buuxdana ka soo qayb qaadanayay laakiinse baahidii biyaha iyo baahidii korontadu waa wax jira oo weliba u baahan in wakti badan la geliyo sidii loo tafatiri lahaa ama wax looga qaban lahaa waxyaalaha marka aasaasiga ah ee annaga inoo qabsoomay ayaa waxay tahay markaan wasaaradda nimid waxaaba ka maqnaa meeshii waxaa jira soomaaliya ka asaasmay oo shan cluster ah clusterka biyaha clusterka caafimaadka kan waxbarashada kan livelihoodka iyo kan shelterka inuu yahay umalaynaya clusterkii biyaha oo ay ku midaysan yihiin hay-adaha biyaha ka shaqeeya wasaaraddan maba uusan ku xirnayn mana uusan joogin meel kale ayay ku qabsanayeen kulamadoodii meel kale ayay xogaha la wadaagayeen shaygii ugu horreeyey aan noo qabsoomay wuxuu ahaa inaan clusterka horto wasaaradda keenna conferenciga hadda ku dhex yaalla wasaaradda ayuu ka dhacaa wasaaraddu ayaa ko jeer ka ah agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa jeer ka ah shaygii ugu horreeya noo qabsoon buu ahaa hay-aduhu marka halkan ay imaadaan clusterkii markaan lasoo wareegnay waxaa kaloo ogaanay waxaa jira wax la yidhaahdo wash supply oo ay hay-aduhu bixiyaan oo iyaduna meel kale oo magaalada ka mid ah warehouse looga kareeyey oo marka la bixinayo matoorada biyaha iyo agabka biyaha lagu nadiifiyo iyo soolarada iyo warehouse magaaladan ku yaallo oo cid kale iska maamuleysa ayuu iska dhex yaalay iyadina marka waxaan sameynay inaan annaga dhisano warehouse weyn oo warehouseyada hadda magaalada kismaayo kan ugu weyn ah ayaan dhisnay kow waxaan dib ula wareegnay marka inaan annaga noqono regional supply hubkii inay noqoto access waxaa u leh dhammaan hay-adaha dowliga ah iyo kuwaan dowliga ahayn maalin kasta waxaad arkaysaa wax alla wixii agab biyo ah oo ay baahi jirto codsi yar baa lasoo qorayaa codsiga agaasimuhu kusoo dhacaya iyo hay-addii codsanaysay waa la abruuf garaynayaa isla markii waa la disbatch garaynayaa guul weyn oo noo soo hoyatay bay ahayd so waa clusterkii iyo cluster hubkii labadaba inaan annaga la soo wareegnay ama supply hubkii waxaa kale oo aan hagaajinay wasaaradda shaybaar biyo